بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعانو wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii falaqeynta wararka reediyo cadaado oo maalin walba halkan aad ka dhegaysan jirteen marka laga reebo maalnimada jimcada ah baraqo wanaagsan ayaana habad idinka leenahay meel walba aad joogtaan insi kastoona maqlaysaan dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka reediyo cadaadan qodobada maanta idinkuga heedno waxaa ka mid ah guddi loo saaray shaqaaqadii xalay ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galmudug in haddaba guddigaasi maxaa lagu amray barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan amre la duldhigay saraakiisha iyo ciidamada dowladda ee ka howlgala gobolka hiiraan haddaba maxay yihiin amradaasi barnaamijka intaan ku jirno ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan laba maalin kadib al-shabaab oo war ka soo saaray qaraxii kiskontarool afgooye ee magaalada muqdisho afyeenka al-shabaab oo hadlay barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamijka intuu hawada ku jiro waxaad maqli doontaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo kulan wadajir ah kula yeelanaya magaalada caasimada ee muqdisho barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan in booliska gobolka bari oo boosaaso ka bilowday dad sharci daro ah ugu ganacsanaya waddooyinka hareeraheeda ee magaalada boosaaso barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dini oo laba arrimood u tegaya magaalada boosaaso ee gobolka bari barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa qodobadaas wixii nagu soo kordho intaan barnaamijka ku jirno ayaa idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale waxaan ka maqneen barnaamijka xubintii aad ku xiisaha badhneed ee kalamaan qeybaha u dambeeya barnaamijkana waxaad ku maqli doontaan heestaani
haddaan gaygayga qaybto haddaan madantiyo shidaalka haddaan hodankiisa gaadho nimcada la helaayo qaybsho
barnaamijka maanta waxaa idiin soo saaray halkan idinkaga tabinaya anigoo ah maxamed aadan karaama waa farsamada cabdi fataax soomane waa mar kaliyo barnaamijkii falanqeynta wararka reediyo cadaado barqa wanaagsan ayaana habad idinka leynahay dhegaystayaal barnaamijka falanqeynta wararka reediyo cadaado ayaan gulagadeynaa hadda aan ku bilowno dhankiyo magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka mudug guddi loo saaray shaqaaqadii xalay ka dhacday magaalada dhuusamareeb waxaa saakay degan xaaladda magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug halkaasi oo xalay dagaal kooban oo geystay khasaaro uu dhexmaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo ilaalada hoggaanka ahlusunnah waal-jamiica isku socodka dadka iyo goobaha ganacsiga ayaa si caadi ah u shaqaynayaan marka laga reebo waddooyinka gana xarumaha ay degan yihiin madaxda dowladda oo lagu jaray biro iyo dhagaxaan fara badan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ayaa xalay waxa uu la kulmay saraakiisha laamaha amniga magaalada iyo wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya iyada oo ka wada hadlay shaqaaqadii ka dhacday iyo sida ay u dhacday sidoo kale wararka a helayno ayaa waxay intaasi ku darayaan in shakhsiyaad loo xirsaaray guddi baaris ah kuwaasi oo maanta tegaya goobta iska horimaadka ka dhacay ee af afka hore ee xarunta inji iyadoo su-aalo weydii doono labada labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamay dhinaca kale hoggaanka ahlu sunna ayaa waxay dhankooda ka hadleen in lasoo weeraray ayagoo ujeedku uu yahay waxyeeleynta xubno ka tirsan labaatanka xildhibaan oo ku dhawaaqay kuwaasi oo diidmo kula kulmay dowladda federaalk iyo odayaasha beesha halka saraakiisha dowladda ay dhankooda sheegeen in dhankooda ciidamada ahlu sunna rasaas la beegsadeen gaari la socdeen ciidamo dowladda ay wateen barnaamijka falaqeynta wararka reediyo cadaado ayaan qaybihii u horeeyey ku kori jirnaa dhegaystayaal markani haddaan aadno dhegaystayaal dhankiyo gobolka hiiraan amaro la duldhigay saraakiisha ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo ka howlgala gobolka hiiraan guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta toddobiyo labaatanaad ee gobolka hiiraan gaashaale maxamed aamiin cabdulle ayaa sheegay in marnaba aan loo dulqaadan doonin dhibaateynta dadka shacabka ah ee ku nool gobolkaasi waxa uu sheegay in cabasho badan uga timid dadka shacabka ah kuwaasi oo sheegay inay dhibaatooyin u geystaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda xilliyada qaar oo ay safrayaan guddoomiyaha ayaa waxa uu digniin culus u diray saraakiisha iyo ciidamada dowladda soomaaliya ee ka howlgala qaybo ka mid ah gobolka hiiraan waxaana uu sheegay in dhibaat in dhibaateyntaasi in qofkii ku dhibaateeya een tillaabo een cad laga qaadi doono guddoomiyaha oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
ninkii dembiga xataa ha ahaada genaraal qaybta haddaa joogno waa qayb soo maa dadka ugu sarreya waa genaraal kan ugu hooseyana waa dable weliba jadiida kasii hooseey kulligood sharciga oo sameeyin alcadaalatu sawaaun liljamiic cadaaladda ummadda waa sameeyihiin aniga hadda guddoomiya maxkamadda ah warqada duuriga inaan qoro ma ma ma soconayso waa inaan sharciga ku shaqeeyaa intiina hadda meesha fadhiya garsooraha aniga xeer raalintaa idinku fudud inay sharciga u qabto dembi la galaa annagaa idinku dhow hadda xabsi la galaa anaa ugu dhow xabsi la galaa idinka maaha anaa ugu dhow hadda qof walba qofkao ka sarreeya ayuu ugu dhow yahay waa goorme waa markuu sharciga qaloociyo marka ciidamada waxaan rabnaa inay noqdaan ciidamo toosan wixii qalqaloocoo yarna waxaa u taagan maxkamadda ciidamada maxkamadda ciidamada shaqadeeda maxay tahay magaceeda markaad maqasho waad dareemaysaa shaqada maxkamadda ciidamada magaceedu waa maxkamadda ciidamada qalabka sida
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida oo ka hadlaya dhibaatooyinka loo geysto shacabka soomaaliyeed digniina u diraya ciilama- ciidamada dowladda ee ka howlgala gobolka hiiraan barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado ayaan ku guda jirnaa dhegaystayaal qodobo dhowr ahna waa ay noo soo socdaan barqa wanaagsan ayaana hawada idinka leenahay barnaamijka ayaa la socotaan dhegaystayaal al-shabaab oo laba maalin kadib qirtay weerarkii ka dhacay excontrol afgoye ee magaalada muqdisho dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sheegtay qaraxii dadka shacabka ahaa ee laba maalin ka hor ka dhacay isgooska excontrol afgoye ee magaalada muqdisho afyeenka al-shabaab sheekh sheekh cali maxamuud raage cali dheere ayaa sheegay in weerarkaasi ay la beegsadeen kallanyo ay la socdeen ajaanib turkish ah iyo ciidamo soomaali ah sidoo kale waxa uu qiray in qaraxaasi xoogan uu khasaare ka soo gaaray shacabka magaalada muqdisho
Yeah, what
barnaamijka falanqaynta wararka radio cadaado ayaan qaybihii dhexe isla soo gaarnay dhegaystayaal markaani haddaan aadno dhankaasiyo magaalada caasimada ee muqdisho xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ee golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa maalintii labaad oo xiriir ah waxay maanta magaalada muqdisho ku yeelan doonaan kulan wadajir ah ajandaha kulankani maanta ayaa waxa uu yahay akhrinta saddexaad miisaaniyadda dowladda ee sannadda labada kun iyo labaatanka iyadoo xildhibaanada labada aqal xalay lagu wargeliyey inuu jiro kulan wadajir ah ee labada aqal shalay oo isniin ahayd ayay xildhibaanada labada aqal waxa ay sheegeen kulan waxay yeesheen kulan wadajir ah iyada oo si weyn uga dooday miisaaniyadda dowladda ee sannadda labada kun iyo labaatanka gudoomiyaha guddiga miisaaniyadda gudoomiyaha guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda ee golaha shacabka soomaaliya xildhibaan maxamuud siraaji ayaa xildhibaanada labada aqal u aqriyay warbixintaasi toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa xoogaystay wadashaqaynta xildhibaanada labada aqal iyada oo yeeshay kulamo wadajir ah oo dhowr ah kuwaasi oo uga doodeen sharciyo dhowr ah barnaamijka falaqaynta wararka reediyo cadaado ayaan ku guda jirnaa dhegaystayaal qodobo dhowr ahna waa ay nagu soo socdaan barnaamijka falaqaynta wararka reediyo cadaado ayaan ku guda jirnaa dhegaystayaal qaybii ugu dambeeyana waan isla soo gaarnay markani haddaan adhno dhankaasi maamulka puntland madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciide cabdulaahi dini ayaa maalmaha soo socda waxaa la filayaa inuu tago magaalada boosaaso ee xarunta gobolka beri iyo deegaano kale oo ka tirsan puntland siciide cabdulaahi dini oo haatan ku sugan garowe ayaa safarkiisa boosaaso kadib waxaa la filayaa inuu tago gobolka ay puntland u taqaano gardafuur waxaana socdaalkiisu uu ku khatamaa laba arrimood oo kale ah magaalada boosaaso ee gobolka beri oo bilihii lasoo dhaafay ay ka jirtay xaalad amni daro oo kala shirayo saraakiisha amniga oo laga bilaabo furitaanka mashaariic iyo qodobo kale safarkiisa uu ku tegayo gobolka ay puntland u taqaano galdafuur ayaa waxaa waxa ay ku aadan tahay gobolkaasi oo xilligani go-aanka ka jiro barnaamijka falaqaynta wararka reediyo cadaado ayaan qeybii ugu dambeeyey dhegaystayaal isla soo gaarnay markaan dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii aad ku xiisaha banneed ee kalamaan
naagahana kuusha u kaalmo waaye kalamaanna dadka u kaalmo waaye kulmiyana karboonadii dadka waaye idinka karboona walbana naftiisa u wabxoo waajib gudan waayey ilaahiina weeleeyeyo waanu kuu wacaane adaa nabad ku weydiisaniyo dawlad waafiyahe waddankiiyo dadkiisaba adaan kuu wakiishadaye weynuu fidnada naga dulqaad waaxidaa tahay aamin weyna waahido waddankeenoo sameey nin walbo waddanka wax kuu dhaama male nin walbo waddanka wax kuu dhaama male warre kale maana war ma haysaane warkii hore war soo dhaaf wax kalaa dig soo yidhi naxirkay ka soo dhace cirka haddii lagaaga soo dhacayo haddii dhulka lagaaga soo baxaba wixii ku dila kuu darna haro waxa maad ka wadaa sidan u duufaaya damo dalkana waa daafaca sidan u duufaaya damo dalkana waa daafacana sidan u duufaaya damo dalkana waa daafacana saas maad ka wadaa war ninkii dal difaacaya cadowgan duurka ha ugu tago geedka dhaciisa noogu bataynine waxaa hore loo yidhi fulay ushiisa kal warwarkaan laga dhexgelinina dhegaysta maalin kasta inaan ku dhegansano muu howlaana waxa noo sheeg ciyaaw war soomaali dhegaysiyaa ka soo haray wax dhegaysa war dabagalkanow soomaali hoob isdhegaysadaas dhibkunba ma dhiifadna war horta warkan naga suga waa nala waalateene aryaa adaa waalan kaligaa waalana wareer waaye ha lagula waashana waajib waaye war waa lii waajib maahan na dhegaysaniyo waxaa la yidhi masiibadii dhacday ex control imaaraadkaas soo abaabuloo ka dambeeyey loorgus baasada kashaana jira bam kasheenay war bamkaana loor waa ka weynaaya kiintaal beenna dhegayso ma saasoo keenay xaabayaal he war dad wax maqlaaya ma tihiin calaa kulli xaal imaaraadkaa ka dambeeyaa la yidhi masiibadii dadku ku baaba'ay waxaana la yidhi amuuraan maqlayaaye imaaraadka carbeed ayaantaan arrintoodu isir weerar miya aryadaha waxaan maqli jira barow tanina waa yaabe ma taasaad keenteen warnimayow hadda ka hor nin reer baadiya oo iska jaahilaha aroortii seexday markaasaa wadaad wuxuu yidhi war ka kaxoo duka shaydaana kabda ku saartay markaasuu wuxuu yidhi anaa og dhacantaya hayso wallaahin kabadii saarnayn aniya shaydaanka isugaana diraysaay beentaan iska day wadaadow hadda marka warkaan ciddii soo tabisa annagiyo imaaraadka isugaana diraysaay beesha caalamka iyo wadamada danaha nagaal ee ciyaarta ha naga daayeen shacabka soomaaliyeedna banooni ay ku xayaaraan yaanay ka dhigan baabuurkii loogaa waxaalaan imaaraad wadine warwar ma haysiina warkan waxaa qoray wargeys ka soo baxa turkiga waxaana la yidhi imaaraadku ujeeddada u galaha waxay tahay maadaama shaqaale turkiya oo ku dhinteen in howlaha turkiga oo ka wada soomaaliya lagu carqaladeeyo warkaasi waa suuragal laakiin macquul maaha abwaan cali barre xuseen waxau dhihi jiray adeer arrintaasu maqbuul maaha waxaan maqli jiray saansaan ku gud saxan saxan ku gud marka hadda ka hor qarixii boosaasa ka dhacay waa tii lagu eedeeyay inay qadar ka dambaysay midaana warkaasaa looga jawaabayaan u maleeyaya yaa cambaroy siyaasiyad lagu geel beele ihidaa waa la yaabay war hay-adda nabadsugudu warbixin gadaa laga riixay ayay beejkeeda ku soo qortay waxayna tiri baaritaan hordhaca waxaan ku ogaanay in qaraxii ex control dan shisheeye ay ka dambeeyeen kii soobana ay ku sheegeen he kii sooba waxaan u malaynayaa waqooyiga kuuriyo wiilka yaroo jaaga xiirka ah ee qiimqaanqiinqu qaanqu la yidhaahda uu haysta inuu ka dambeeyo asagaa qumbulada waaweyn haystee war lankilanko macruufe magaajayinka kudheeloy mayba leray kiim jam um jam galab gankalaw yalere iya ooya uya uhay isu kaa dhamaan waa oofa xanuune war warkaan laga dhex gelinine qaraxii ex control imaaraad ka dambeeya waxaan u malaynaya inay tahay rawaahu qadar iyo faad yasin xadiiskaas xadiislika kalsoonaada kormee war cabdirashiid khaliif xaashi guddoomiyaha maxadka heritage wuxuu yidhi hay-adda nabad sugidda qaranka qoraal siyaasadeed lagama rabe xog rasmi ah laga rabaa buu yidhi war haddii siyaasi madax ka yahay maxaa la samaynayaa araada war mahaysina cabdiraxmaan cabdishakuur waxaas yidhi qaraxii dhaca imaaraadka dambeeya run maaha warkaas oo shacabkii aan la marin habaabinoo yaan la dhuminin imaaraadka cumar cabdirashiidaa uu jooge cabdiraxmaan cabdishakuur maxaa ka kaalay war xaggaa u kala wadaa waa isleeyihin waan xulumo siyaasadeeda war haanyo ee galaan i gadishe waan shal biidan baysan ar waxaan iska iloobi tagoo hore loo yidhi dadku inuu tabcada baa ka roonqada la tuugaaye kayrkaa tafta u horsa iyo gacan la taagtaana ha laguu talshiyo waxay dhashaa amarku taaglayne inaad tuur ahaataa ka roon buurku tiirsiga eh qadar iyo imaaraad mid tuur amase qaybtaaba tasow iyo dalkoo tuhungaliya waa turkiba seeg war aanayna tabaran beelina dhegdi kow dheh biyoogiilu way weysiiliku weydiiye waa leedhi warkaanaad sheegaysaan haddaan laga harin waa markii ay dhihi lahayn axmed madow iyo deni qarax ee kaskontarool qadara ka dambaysa amba qadar ha ka dambeeyso amba imaaraad ha ka dambeeyo amba jinni ha ka dambeeyo soomaali waa la xasuuqay wareeda ayaan dhaweyd markii cabdiraxmaan cabdishukuur warku ka fakaday waa tii culummada soomaaliyeed oo dhan afka furteene qaraxaan kala sooc la'aanta dadka loogu xasuuqay masaakiinta oo muslimka ah maxay uga aamusan yihiin araacmay naxtin la maqan yihiin hee warshii cali wajiis wuxuu yidhi culimmadu kama gaabin kaalintoodii la dagaalanka al-shabaab dadka nagu eedaynayaana waa dadaan waxba maqal maalin kastaana masaajidda iyo warbaahinta kala hadalna qof kastoo wax gartaahna waa og yahay nimanka muslimiinta iyo maatida xasuuqaya inaysan diin raad ku lahayn anwaliyo ku khudbayeeng madleegne masaajid iyo mikrofon laahaa iyo kaale warshii xasan daahir aweysba markii wax jiraan waa kii layf soo geli jiray muxuu u aamusan yahay marka ummadda la xasuuqo may ay jiray sheekadi sheegayse fool weeye ee muxuu ahaa bahalkii ha la iska adkayso waa dhali doontaa insha allah iyo eri jiray ama wiliba foolu ka jarhe sheekh reebow hadduu bannaanka joogi lahay ummaddan la xasuuqa dhiigow u shubi lahay wareedhaha maantay waxaa madax iyo mas-uuliin xilal idiin haysta ma maxaabiistii baad ciidan bateen aryaadhaha dadka dhibaataa soo gaartay in leesu gurmadoo leesdifaacana waa wax wanaagsane ow dadkiisiiyo laasi diila qofkaan kaa diirin waa daayuus dadkiisiiyo laasi diila qofkaan kaa diirin waa daayuus haye war dadka inta dhimatay waxaa iiga daran inta nool oo damiirku ka dhintay labadaba allah u naxariisto ummaddu ummaddu way daalan tahay ummaddu ummaddu way daalan tahay wuxuu yidhi miinadu maanta muf iyo muf waay muxugu maanta mantaana waay ee muqdisho maanta maatada joogta mawlow ka mooti war guddigii gurmadka warbixinay soo saareen war gurmadka kii fatahadaa miya war waa kii qaraxiga kaskontarool inaga dhegayso ma wasiirka amniga sugu waay kuwa madaxda u ahaaya war wasiir amni masuul ciidanaa suge warka iga dhegayso taliya aan sheegin aan sheegin ma ku jira aro maya taliya shub aa ku jira war maya taliya anaa amriyaa ku jiro war naga tag ima qusaysaa ku jire aryaadhaha anigu shub haddaan maqlo bullakeetiyaa igu soo dhaca war hawaalanina guddiga gurmadku waxay dhaheen dadkii la waayey qaar meydadkoodaa la helay qaar igoo dhaawac ahaa la helay qaarna igoo caafimaad qabaa la helay war sodomeeye ayaan dadka maqan welina labadii toban qofaa sii maqana beenaa sheeginina waxaa la yidhi wax uun wax uun wax la'aanay dhaantaa araa kuwa caafimaadka qabeen xiskaada ma caafimaad qabay war dhaawac maskaxeed iyo xagtan yar way jirtaahe lugiy gacan iyo madax midna magoynaa laga wadaa war masiibadii dhacday waxaa ugu darayd qoyshaa waxay aaseen wiil ay koodii u madaynayeen maalin kadib ay waxay heleen wiilkoodii oo dhaawac cusbitaal yaalla kaas allah ha caafiyo duugtiisa waa qabyaa aryaadaha taas waxaa ka dareeda may dadkiisa soo qaateen oo loo waday qabuuraha macallin nuur aa iskooska egis kontarool qaraxi kula kulma hadda dadkii mawdka sidaramahaasay ku dhammaadeen mawdkina mar lamaadow sii dhintay war shabaab sharafta allaha ka qaadee meyd iyo xayiba maqarxinayaan waryaaraalaha qabuuraha meydka ka soo saaraan aryaadhaha kuunyo barrow iyo jamaamay aa shabaab lagu laayaa la yidhiye maydkooro kii shacabka ay laayeen ma dhan yahay guddi gurmada weli looma magacaabin war kollay dowladdaa ka soo warrami doonta tirada shabaabka dhintay waa badi doontaa tan shacabka dhintana waa yeelay doontaa horta dhaawacyada al-shabaab xaggee lagu daaweeyaa qarnaga tag shabaab ma dhaawacme waa dhintaa warkii dhaawacmaba horaa loo dhammaystira war war ma haysaana doorashadii galmudug mar kale dib u dhacday maanta inaa ahaydin xildhibaanada la shaaciyo hadda ilaa hadda xildhibaanadii galmudug labaatankii al-sunnoo laysku haystaa laga haya
barbari dhalaasadaani barni bardambi dhalaasa si barmee bardambaysan latiin wallaahi aan la yeelayno waa bilaahi la yeelayno ma anagaa nala soo magaabahayaa nabad iyo nolol mana faragelinaysa yeeri doontaan siinkordeena war war ma haysiine guddoomiyaha higsi hormar aana ra-iisul wasaaraha soomaaliya abwaa khayre ayaa dhuusubaraabku u jaanaa la yidhi mar horuuna tegi lahaye qaraxii ayuu u baaqday marka hadduu taga waana gabiya horena waa laga soo culaa xildhibaanada warnimiyo mayba dheega jiray muhu mihi ma aha reed wudaay meeliyaada bay dhawjinaay ma eh warwar ma haysiine alseed madaxweyne sheekh axmed duhol dugsigu ka furo kismaayo go-aha wasiirada lagu hanuuniyo war markuu dugsi furnaye siyaasadii buu ka baxay war midna ciyaalka shabaabkaa ku dhaqan celina hadda u yaabo dad qur-aanka u akriyo ka soo saaraha macallinkeen allow kaal inkaashaba allow kaal in la dhaho miyou rabaa warwar ma haysiina shabeellada dhexe tahay haddii ka baadatay war fatahaadii biyaha maana isbaara ku fatahday iga dhegayso warka baabuurtii meelay maraanay laayihiin kun isbaaraana la dhigay qof kastoo xilhayo shabeellada dhaxa ka tirsan isbaar u dhigti war xamarba mas-uul kasta isbaara u taallaan xitaa lacag lagu mari karin war waa jaagboonta amniga lagu sugayo waxaad sheegaysaa niyo war amnimankoshidayseega kooban ay anfice war xamar qof walba dhex marayo waa loo jeedaa niyo meel walba kaamira ku xiran horta dadka inya la dila ha haddana loogu digtaa waryaadi maalin aan la soo gelin muruq iyo daldalad meesha ku haysan nugu kala wada meesha aryaada khaylo ma rabe waxaa la yidhi yaxaas ruux yaqaanoo ma jira loo yasirayaaye yurna bahalkii kaa yeelayaa lagu yidhaahdaaye ka yaboohi geel yurub ninkii dhahayo yeelkiis waryaada dadka ha kala kaxaynin ee isu keena aniguna nin xisaabtamayaan oon xumaha moogayne xoolana ma lihi xamarna wees xaajo gara weyna base gawayaade abdulow heyti isku dhaaftay war dantiis niman aqoon waa doqod dalkiisa nin ha u shaqayn waa doqob baalnimadayna
dadkiisa nin ha u damqayn waa taariikh
waryaa kala taga dhammaatay halaydinka texe waryaaka qabo waryaaka qabo
guud ahaan waxaan jecelnahay dhegaystayaal aad bay mahadsanyihiin saaxiibada kalmaan guud ahaan dhegaystayaal waxaan jeclahay inaa intaasi ku soo afmeero barnaamijkii falaqeynta wararka rediyo cadaadow oo ay idiin soo jeedinaya anigoo ah maxamed aadan karaama waxaa idinkaga tegayaa sidaasii nabadgelyo salaamuullaahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu iyo heestii bilowga barnaamijka ay idiin ballan qaaday
haddaan gaygayga qaybto haddaan madantiyo shidaalka haddaan hodankiisa gaadho nimcada la helaayo qaybsho haddaan gaygayga qaybto haddaan madantiyo shidaalka haddaan hodankiisa gaadho nimcada la helaayo qaybsho
haddaa geerida dalida haddaan ubadka uga hesho haddaan urtiya dacluusta haddaan ka badbaadsho hooyo haddaan dunida horaysa lahabto lahabto lahabto horumarkeeda lahabto lahabto lahabto horumarkeeda haddaan geerida tarita haddaan ubadka uga hesho haddaan ultiya dacluusta haddaan ka badbaadsho hooyo haddaan dunida horaysa lahabto lahabto lahabto horumarkeeda lahabto lahabto lahabto horumarkeeda hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka rumoobay
hiigsiga himilada dalkeenna dalkeena hiigsiga himilada dalkeenna dalkeena hayaanka tubtiisa haysta irkiya dooga iftimay hawada uduga nasaqday midhaha hooban tahortay dilaaca cirka ku hooray horay horay horay horay ilaa cirka ku horay
hiigsiga himilada dalkeenna dalkeena hiigsiga himilada dalkeenna dalkeena hayaanka tubtiisa haysta hirkiya dooga iftimay hawada uduga nasaqay midhaha hoobanta hortay dilaaca cirka ku hooray horay horay horay horay ilaa xayrka ku horay harada buuxdiyo jidhaanta jidhaanta harada buuxdiyo jidhaanta jidhaanta amiga nolol ayatile ibada eebe ee ballaaran haddaan hantiyoon fayto hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka rumoobay harada buuxdiyo jidhaanta jidhaanta harada buuxdiyo jidhaanta jidhaanta amiga nolol ayatile ibada eebe ee ballaaran haddaan hantiyoon fayto hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka rumoobay qanaanka dalkeenu qaatay halyeeyada miirka jooga urmoodka asaabta maanta hogaanu midaysan hawsha qanaanka dalkeenu qaatay halyeeyada miirka jooga urmoodka asaabta maanta hogaanu midaysan hawsha haddaynu helnay muwaadin haddan hanunoo dhulkeena hantida waynu ku duugay haddaynu haraad ku reebno haddaan heesaha garaadka haddaan haddaan haddaan ku hormayno yoolka haddaan haddaan haddaan ku hormayno yoolka haddaynu helnay muwaadin haddaan hanunno dhulkeena hantida waynu ku duugay haddaynu haraad ku reebno haddaan heesaha garaadka haddaan haddaan haddaan ku hormayno yoolka haddaan haddaan haddaan ku hormayno yoolka hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka rumoobay hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka rumoobay hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka hankii qaranka rumoobay